dadkii caawa fiidkii ku dhintay weerarkii ciidamada farmaajo ay soo qaadeen oo deegaanka shiro kale ay kusoo qaadeen intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacaan ilaahay ha u boogadhayo ilaahayna waxaan ka rajayneynaa insha allahu kuwii dambiilayaasha ahaa ee mujrimiinta ahaa ee falkaas geystay waa lagu ciqaabi doonaa insha allahu haddii alla yidhaahdo sharcigaana tali doona intaas kadib laba kun iyo toddobiiyo tobankii farmaajo wuxuu dalkan ku yimid nidaam doorasho dimuquraadi laba madaxweyne ee isaga xilka ugu horreyday oo deegaankan kasoo jeeda ayaa labada dhinac inta ka mareen oo gacmihiisa qabteena kor u taageen markaasaa la yidhi kusoo dhawow waxa ay ku ixtiraamayeen ama lagu soo dhaweynayo xilka loo doortay oo hay-adahaas instituushinada dowladda ah ee wax doortay loo ixtiraamayo waxay ahayd dastuurka aan haysana iyo shuruucda dalka u yaala iyo dimuquraadiyaddii curdanka aheyd ee dalka kahana qaata nasiib darro dalkii laba kun iyo toddobiyo toban sidaas lagu doorto maantayga oo laba kun labaatan iyo kow aan joogno farmaajo wuxuu u bedelay dictaatoriyad keligii talisnimo oo wax sharciya iyo wax nidaama oo ogol yahay inay ka shaqeeyaan aysan jirin muddo xileedkiisa wuxuu ku ekaa toddobadii february siddeedii february laba kun labaatan iyo kow farmaajo dalkan madaxweyne kama uusan ahayn haddana sidaasay tahay villa soomaaliya oo hadda muddo saddex bilood ku dhow iska dhex fadhiya waxaa kaloo intaas dheer inuu baarlamaanka labadiisii aqal inta kala qaybiyey oo golihii shacabka u tegay uu leeyahay waxaan u baahanahay inaad muddo korrin ii sameydeen oo aan sii ahaado muddo aan cayimnayn laba sano ka bilaabanayda aanan laga warqabin inta ay ku dhammaanayda allahu aclamay tah inuu rabo inuu villa soomaaliya sii dhex joogo waxaa kaloo intaas dheer ciidamadii qaranka inuu uga shaqaynayo qabyaalad iyo dadka in lagu dilo sida aada la socotiin genaraal saadax taliyaha booliska iyagu ahaa afar sano lasoo shaqeynaya madaxweyne madaxweynihii hore farmaajo iyo nidaamka hadda jira markii muddaxileedkiisa u dhammaaday uu yihi dalkan qalalaasay yaa la gelin doorasho ha la aado ayuu garaadihiina ka xayuubiyey xilkiina ka qaaday cid ama nidaam lagu soo eedeeyey ama loo maray oo sharcigu tilmaamaya iyada aysi jiro si aada la socoshin saraakiisha ciidamada waxay leeyihin anshax marin wax la yidhahdo hadduu qalad gala sargaal waxay leedahay haddii dacwo loo haysto dacwad in inta lagu soo eedeeyo ay tagaan maxkamad maxkamaddu dacweydo dacwo kusoo aado xukun lagu rido markaas kadib ayaa madaxweyne u gudbi karaa isagoo madaxweyne rasmi aan ahayn oo muddaxileedkiisii ou dhammaaday ayuu isagoo nidaamkii dowladnimada garab maraya wuxuu isku dayay inuu gacantiisa ku qoro wixii asaga ou rabo oo waraaqo sidii cabdilla shidaaye laga soo daabacayo oo kasoo daabaca xafiiska fila soomaaliya waa nasiib daro waxaa kaloo intaas dheer qabyaaladda farmaajo uga shaqeynaya fila soomaaliya cabdirashiid janan ood ogtihiin inuu ahaa dembiile dad kusoo xasuuqay gobolka gadow oo hay-adaha caalamiga xuquuqda u dooda ay eedeeyeen oo xeer ilaalintu dacwo ay ku soo oogtay oo sidoo kale maxkamadda gobolka banaadir ay dacwo ku oogtay ayuu farmaajo gado baabuur iyo lacag iyo ciidan inta ugu diray oo laga soo qaaday ayaa lagu soo dhaweeyey airboortka magaalada muqdisho ayaa la soo gelbiyey fila soomaaliya ayaa la geeyo caawa dhex fadhiya ninkii mujrimka ahaa oo maxkamadaha dalku ay xukumeen adduunku dawiyada dacwada u haystay inuu filla soomaaliya u dhex fadhiyo saadaqna caawa uu raacdaysanayou leeyahay waa dembiil ah lasoo qabto isagoo cid dacwo u haysatay aysi jirin waxay ka marqaati kacaysaa fidnada iyo qabyaaladda farmaajo uga shaqeynaya filla soomaaliya waxaan rabnaa inaan halkaan ugu sheegno farmaajo fahad iyo biixi wixii dhib deegaankan soo gaara ama dadkan soo gaara mas-uuliyaddeeda idinkaa qaadaya waan idinkula xisaabtamaynaa la idinkagana hari maayo insha allah ummadda soomaaliyeed ee deegaankan degan ee genaraal saadaq ka dhashay ee annagu xildhibaanada aanu nahay waxaan leenaha walaalayaalow diyaargarooba haddii lagu soo weeraro oo naftaada lasoo weeraro oo maalkaaga lasoo weeraro oo sharaftaada lasoo weeraro waajib diiniya waa inaa isdifaacda ha la yska difaaca adagu isi soo bahaystay oo dad iyo dal iyo diin iyo dastuur wuxuu naxaya miduna aysan jirin gacan birahan iskaga qabanayna insha allah haddii alla yirahdo aad iyo aad